waxay ahayd madal kale oo ay ku kulmayeen qaar ka mida qalinjabiyaasha jaamacadda ee maamulayaasha iyo barayaasha ka ah dugsiyada gobolka banaadir waxaa lagu gorfeeyey kulanka saameynta tiknolojiyadda koraysa ku leedahay waxbarashada fursadaha iyo caqabadaha jira maxamed faarax raage oo ah agaasimaha maamulka qalinjibiyaasha jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in kulankan ujeedadiisu tahay sidii maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyada sare ay wax badan uga ogaan lahaayeen habab fudud oo loo maareyn karo caqabadaha kala soo gudboonaada teknolojiyadda iyo sida ay tahay in looga faa'iidaysto fursadaha ku daahsoon doctor cabdiqaadir jiilaani oo ku xil dheer culumta kombyuutarka iyo teknolojiyadda ayaa soo jeedinaya aqoon kororsiga maanta barnaamijkan oo ardada qalinjibiyaasha gaar ahaan qaybta educationka loo qabtay wuxuu ku saabsanaa barnaamij oo ahaa teaching and learning in technology age yani oo loola jeedo yani waxbarashada iyo sida teknolojiyada loogu isticmaalayo ayuu ku saabsanaa runaantii waxaa in badan lagu gorfeeyey ama looga hadlay faa'iidooyinka iyo faa'iidadarada maanta teknolojiyada ubadkeena u leedahay waalidiinta waxay ka aaminsan yihiin iyo qofka markaas asiga wuxuu ka aaminsan yahay marka waxay ahayd aqoon isweydaarsi afkaaro badan isku dhaafsaday runaantii wax badan ayaa la kala faa'iiday ka qaybgalayaasha ayaa soo bandhigay dhankooda aragtiyadooda qaar ka mid a ayaana la wadaagay waxyaabihii ay ka faa'iideen magacayga waa yuusuf abuubakar axmed ka mid ah ardaydii ka aflaxday jaamacadda muqdisho maamulana ka ah dugsiga jaabir bin xayaan qaybtiisa suqbacaad runtii barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij ay soo agaasimeen alumnay kilaabka oo aan ka tirsannahay dhammaan ardayda jaamacadda ka qalin jibiseen ay ka tirsan yihiin wuxuuna ku saabsanaa waxbarashada oo wakhtiga hadda la jooga ee digital ageka loo yaqaano wixii fursadahoo jira iyo wixii caqabadaho ka hor imaanaya doctor cabdiqaadir jaylaani ayaa si faah-faahsan oo heer saraa inoogu sharaxay runtii maanta iyo wakhtiga la joogo dunida teknolojiyaddu waxay ku yeelatay saamayn aad u weyn ganacsigii way gashay waxbarashadii way gashay caafimaadkii way gashay siyaasaddii way gashay marka maadaama ay tahay daad socda in laga faa'iidaysto oo wixii culaysaho ay leedahayna laga fakado wixii faa'iido oo ay leedahayna laga faa'iido intaas oo barnaamijka ku saabsanaa wax badan oo aad u wanaagsanna waa ka faa'iidnay magacaygu waa cabdicasiis cabdulaahi maxamed waxaa la yaqaanaa cabdicasiis mucjis waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jabisay jaamacatu muqdisho barnaamijkan coffee with alumni oo ardayda jaamacadda hore uu qalin jabisay runtii loogu yeero oo tababaro iyo waxyaabo ka badan waxyaabihii ay jaamacadda ku barteen iyo seminaris lagu siiyo oon ku farxsanahay inaan kasoo qayb galo ciwaanka maanta miiska saaran wuxuu ahaa saamaynta ay teknolojiyadda koraysa ku leedahay waxbarashada run ahaantii marka teknolojiyad la yidhahdo waxaan ka mid aha dadka ay saamaynayso muddo lix sannadood ilaa shan sannadood u dhexaysaan waxaan dhallinyarada soomaaliyeed kala hadlaaya baraha bulshada aniga oo farriimo dhiirigelin ah iyo sugaan ah u dhexmarinaya waxyaabo markaas aan ka fikiraya inay garaadka iyo wacyiga dhisi karaan maanta waxaan ka faa'iiday barnaamijkan caqabadaha hortaagan waxbarashada iyo teknolojiyadda xiriirka ka dhexeeya iyo teknolojiyadda isbedelaysa koraysa saamaynta ay ku leedahay waxbarashada wax badan aan ka faa'iidno waxaa waaye salbiyaad iyo iijaabiyaad intaba way leedahay waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah aad aan ula dhacay qaybta shahaadooyinka in laga guuro iyo nafciga ay leeyihiin wax badan niqaash la geliyey waxaa jirtay culamo fara badan oo yacnii culumta ama xagga maadiga ama xagga diiniga taqasus u lahaa shahaadana aan haysaninoo dadkii anfici jiray waxaa ka mid a culamo horaha ka mid a iyo culamo hadda joogo waxaa kaloo jirto dad badan oo shahaado qaatay oo aqoontoodii ay liidato yacnii shaqeeyana ku shaqeeya shahaadada marka mawduucaas waxaan codsannay in seminaar laga dhigo leanna waxaa jiro dad aqoontoodii ay u qalanto b h d aan shahaadaysanin ummaddan anfici karo jaamacada wax ka daraasiyi karo laakiin caqabad waxaa haysato shahaado ma haystaan dad fara badan waxaa jiro shahaado haysto laakiin aqoontoodii aan dhammaystirnayn laqaxwey qalinjibayaasha oo ah barnaamij bilo ah ayaa qalinjibayaasha jaamacadda loogu soo gudbiyey aqoon kororsi iyo aragti wadaag si qaybaha ay ka shaqeeyaan wax badan ugu soo kordhin lahaayeen